asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee haddii ee baydmahayo hadba dhinac aan uga soo goyno dadka si ay bal wax un uga dheefaan ama ay wax un uga fahmaan xubaynteenana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe oo la yidhi haddii eebba idmahayo saaad og tihiinba askaraha iyo ciidamada iyo waxyaalaha la midka ahi inta badan balwad lagama waayo noocay doontaa noqote ma aqaan waa dhaqan la soo waariday meelu ka imaaday kolley heer galbeedka waa inoo keenay laakiin dhaqan laga waayo ma ahan askar haddaad aragto de wixii maaragtay dhaqan islaami oo ay ku shaqaynhayaan ma jiro askarahoo kalenta waxaa laga yaaa dhammaan inay ama sigaar cabbaan ama ay tubaako isla shitaan ama ay haddii ilahay kugu idmayo tubaako cun yihiin ama ay mid kale isla shitaan oo tubaako ah ama haddii eeba idmahayo muxuu ahaa wixii kale ama ay isla qayilaan oo qaad isla cunaan hawlo fara badanoo noocaasa hadday doonaanba ay biyo isla cabbaan iyo balaayo kale iyo wax kulul waxaasoo dhan waa wax macquula oo dhici kara waa la sheegaa in askaraha iyo waxyaalahaasu ay aad iyo aad wax laga dhex waayo inayna ahayn waxaa jiray marka laba nin oo askar ah ama ciidan isla ahaa ayaa jiray hadday jireenna niman un maaragtay askarta dhaqanka soomaalida ay leedahayna waxaad arkaysaa shan nin oo soomaali oo ama laba nin oo soomaali ama saddex nin oo soomaali oo xabad sigaara isla dhuuqaysa ama isla wada cabbaysa ayaad arkaysaa oo midba intiisa jiidanhay markiisa intuu jiito oo qiiqa afka ka sii daayo mid kale uu dhiibahay oo wixii ay isla wada dhuuqahayaan ayaad arkaysaa sigaar isla dhuuqaas iyo isla dhuuqaasu ayaa ahaa mid ka soo dhexeeyey ragga iyaga maalinkii dambe ayaa iyadoo carradashow sigaar la-aanu ka jirto mushaarkuna gabaabsi yahay xaaladduna ayna fiicnayn ayaa mid ka midu xabad shiday sigaara bug ka siiyey markuu bug ka siiyey baa xitaa kuwii lulmaysnaa ee hurday ee la hurday sigaar la-aanta ayaa waxaa u uray bahalkii sigaarkaa markuu u urayba way ku soo yaaceen iidhib aniga aniga iidhib aniga iidhib aniga iidhib hadalkii aduu ku badiyaan kii xabadda sigaarku u shidnayd markuu hadalkii ay ku badiyeen yaa midushow gacanta soo limiyo noo dhib sigaarkii markaasuu gacantiisa intuu iska tuuriyo kuma siinay waa u diiday moogta kii waa cuqdadoobay waa iska tegey maba hadlinba aarbu iska tegey waa la iska joogayoo maalinkii dambaa dagaal la galay bahal dagaal aha la galay haddii waa laysku dhilay markii laysku dhilay dee dagaal waad og tahay khasaarihiisu waa badan yahay dhimashii dhaawac iyo hoog iyo baaba uu keenaya markii laysku dhilay laysla dhacay ee si fiican laysula dhacay ayaa ninkii isaga ahaa ee ninkii sigaarka u diiday ayaa xabadu ku dhacday lug bay jibisay markii lug jibisuu meel ku dhacay isagoo meel ku dhacayba kii kaleoo dib u siqahayo oo dib u guranhayo oo raba inuu isdifaacoo baxa ayuu soo kormaray markaasuu in adeerow hebelow hayga tegin eeqaad in adeerow hebelow hayga tegin iqaad buu cadowga ha iga tegin iqaad qoodhaa xerada xaninta cadowga ha waan jabnahay ma kici kare iqaad waa ku calaacalay moogta kii wuxuu damcay inuu qaado kusoo foorarsaday markuu kusoo foorarsaday wuxuu xasuustay hadda ka hor inuu inuu u diiday sigaar buu xasuustay moogta si intuu iska sii daayey oo iska dhigay buu yidhi kuma qaaday sii sabab sii haashku ha ku qaada haashku haashku waxaa weeye waa sigaarka qaybtiisa dambe ayaa ah inta yaree dambe ee show markii qaybta hore laba isla soo cabtay ama saddex isla soo cabtay qaybta saddexaad yaa haash la dhahaa eh ee uraysa waa qayb aan wax faa'iida lahayn adigu markaasuu yaa haashku ha ku qaado haashku haashku ha ku qaado ayuu yidhi halkii uu kaga tegey kaasu saasuu ku dhintay haashku ha ku qaado ereygaasi wuxuu noqday marka erey haddii ee beydmahayo caan baxay erey cuqdadeedna ah erey murtiyeedna ah oo marka hore ee wax la yahay ee nabadda la jooga la barwaaqaysan la ladan yahay iyo marka abaaraha la joogaba haddaan wax laysa siinin oon laysquudin inay cuqdad iyo baahida in loo kala tago iyo cadowga in loo kala cararo inay imaanayso yuu digniin inooga yahay ereygaa isagii waa erey murtiyeed ilaa iyo maantaba taagan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhinac iyo dhulbaa isleh dhinac iyo dhulbaa isleh